asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rajaynayaa qof waliba halka uu xalqadeennan afariyo tobnaad ku dhageysanayo inuu ku caafimaad qabo deganaansho gudeedna uu ku dareemayo xalqadeennan waxay quseyn doontaa cibaadada ayay ka duwan tahay xalaqaadkii horeoo kale waxyaala dhowraban isugu keeni doonaa waxay quseyn doontaa alla kacabsiga xalqadani waxay quseyn doontaa shabaabnimada ama dhalinyarnimada waxay quseyn doontaa xilila lahaanshiyaha rabbi ee xilliga weliba dhalinyarnimada waxaan kaga hadli doonaa dagaalka ay tahay inaynu galno ee ay kow ka tahay ka aynu nafteena kula dagaalamayno waxyaaba badan baan isugu keeni doonaa xalqadan kolleyna sidii xalqadihii hore uma diyaarsana laakiin waxay noqon doontaa xalqadani kalaam min alqalb talooyin badan baan isugu keeni doonaa iyo waxyaalo dhowra oo cibaadaadka uun quseeya aan ku horeeyay markaa sanadkan waxaan bilaabay inaan dhanka rawxaaniyaadkayga ruuxdayda weliba dhanka cibaadaadkayga inaan xoogga saaro oon ilaah ku xidhnaanshiyahayga iyo culuumta diiniga ah aan wax badan ka barto waxaan bilaabay tafsiirka qur-aanka oon weliba dhowr jeer intaan isku dayay inaan bilaabo kol walba aan qorshaha ku darsado haddana aanu qorshahaasi ii hirgeli jirin alxamdulilah laakiin ilaahay baa sanadkani waafajiyey oo waa wax ilaahay loogu mahadnaqo imika xoogay baan dhigtay ama aan bartay waxyaalo badan oo xikmad ah oo qur-aanka dhexdiisa ah oo waaqica maanta bari quseeyo na waan ka bartay waxyaalo aada u cajab badan baa qur-aanka ku jira markaad weliba doonaysa inaad waaqicii iyo isku qabato qur-aanka wax badan baa kuu soo baxaya marka qorshe sanadeedkayga ugu weynay sanadkan wuxuu ahaa inaan barto tafsiirka qur-aanka inaan fahmo qur-aanka inaan akhrintiisa labinlaabo inaan fahamkiisa labinlaabo dhegeysigiisa inaan labinlaabo marka wuxuu ka mid ahaa qorshe sanadeedkayga inaan qur-aanka u noqdo saaxiib ka dhowkii aan markii hore aan u ahaa qur-aankuna inta badan wuxuu kamid yahay waxyaalaha ay qasabka tahay inaynu nafteena ku mashquulino wuxuu kamid yahay waxyaalaha ay qasabka tahay inaynu xidhiirhkiisa adkayno waayo waa dabar wax badan buu dabar inooga yahay waa ilaali qur-aanku si aynu u ilaashanno ama uu ilaahay inoo xifdiyo rabbi inoo ilaaliyo rabbi aynu xidhiir wanaagsan ula lahaanana waa inaynu qur-aankiisa ka warqabno waa inaynu qur-aanka fahano waa inaynu qur-aanka akhrisanno waa in aynu guryaheena ku shidno waa inaynu nafteena dhegaysiino leanna qur-aanku waa raaxo cibaadadu had iyo jeeraale waxay xidhiir la leedahay ruuxda waayo nafta iyo inta badan way kala duwan tahay ruuxdu naftu waa amaaratun bisuu markaste waxay nafartaa inaynu waxyaalaha xunxun aynu yeelno inaynu wakhtigeenna lumino inaynu waxyaalo aan wanaagsanayn samayno hadiyo jeeraale naftu waxay nagu dafcisaa waxyaalaha dhaldhalaalaya ee aan waxba ina taraynin inay waxna yeelan mooyaane laakiin ruuxdu waxay xidhiir la leedahay cibaadada ruuxaaniyaadka iyo cibaadada xidhiir baa ka dhexeeya nolosheenna oo dhammina kama maaranto inaynu ilaahay xidhiir wanaagsan la lahaano waayo ilaah xidhiir lalahaanshiiyuhu waa ilaalo inaynu ilaahay xidhiir fiican la lahaano waynu ku ilaashamaynaayo inagay dani inoogu jirtaa diiniyanna waxaa wanaagsan qofku inuu dheyli qur-aanka akhriyo waayo ajar buu qofku leeyahay markuu maalin kasta qur-aanka akhriyo laba safxo afar safxo jus hadba intuu qofku awoodo waa laasim inaynaan qur-aanka ka xidhiir furmanin waayo waxaa la yidhahdaa xilliga ugu dheero qofku qur-aanka ka hajiri karaa waa bil imise inaga mid oon sanad qur-aan akhriyin imise inaga mida oo aan kitaabka kala furin ilaa ramadaan mooyaane waayo dadyoga qaar baa mooda qur-aanka in la akhriyo bishaa ramadaan oo keliya maha nolosheena inuu qur-aanku ka baxo laakiin maalin kasta waa inuu noqdo qur-aanku wax ka mid ah iskaajwalka iyo jadwal maalinleedka aynu haysanaynu dhiganno waa inuu qur-aanku ka mid noqdo ugu yaraan laba safxadood oo qur-aana inaynu maalintii akhrisanno inaynu dhegaysanno inaynu tafsiirka dhegaysanno subaxii markaynu soo kacno inaynu moobilkeenna ka shidanno intaynu diyaargaroobayno inaynu dhegaysanno waayo gurigu caafimaad u yahay naftu caafimaad u yahay toosnaan iyo huduu baa lagu helaa qur-aanka waxaa lagu hantaa xasilooni waa lagu caafimaadaa waa lagu ladnaadaa qur-aanku wuxuu dawo u yahay ruuxda wuxuu dawo u yahay qalbiga waa shifaaun limaa fi suduur wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun wa raxmatan lilmu'miniin walaa yasiidu daalimiina ilaa khasaara suurat lisraa qur-aanku waa raxmad waa deganaanshiyo waa naxariis huduu baa laga helaa qur-aanka raxmad baa laga helaa qur-aanka caafimaad baa laga helaa qur-aanka mu'miniintu dawo u yahay iyo cid kasta oo xidhiir la yeelata maaha cidda ka xidhiir furanta wuxuu dawo u yahay cidda aaminsan cidda akhridee saaxiib u noqota wuxuu dawo u yahay cid kasta oo maalinteeda qayb ka mida ka dhigta qayb uga dhigta maalinteeda ayuu saaxiib u yahay uu ilaaliyaa uu raxmad siiyaa uu huduu iyo xasilooni iyo deganaanshiyo uu ku biiriyaa nebiguna muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iqra'u alqur'aana fainahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aanku wuxuu iman doonaa maalinta yowma alqiyaame isagoo shafiic u ah dadkii saaxiibka u ahaa yacnii dadkii akhriyi jiray dadkii xidhiir kala lahaa dadkii ku dhaqmi jiray iyo inta maalintooda isbuucooda bishooda iyo sanadkoodaba qur-aanku macooda ahaa ayuu qiyaamahana macooda noqonayaa oo u garab istaagayaa maalinay adag tahay buu taageero siinaya fa innahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi maalinay adag tahay buu taageero siinaya marka qur-aanku waa xasilooni iyo huduu iyo caafimaad iyo deganaan wakhti xaadirkana waxaaba aada u batay qalaqii baqashadii murugadii istaraskii dibrashankii xusunkii waxyaalahaasoo dhan baa iminka wakhti xaadirkan aada u batay dadkii baa nuglaaday xanuunadii ruuxda oo dhan baynuu nuglaanay xanuunada ruuxdana waxaa inta ugu badan daweeya waa inaynu ilaahay xidhiir wanaagsan la lahaano qof ilaahay haysta shabaab ha noqdo ama yuusan noqonoo qof da-aba ha noqdo eh ilaahay ruux xadhiggiisa haystaa ma iisho ma warwaro ma murugoodo markastoo arrima ay si ku noqdaan dabbir amri unbuu leeyahay ilaahayoo muurtayda dabber ilaahayoo waxbaan garan la ahaya isugu kay toosi rabbigaygo waxbaan fahmi la ahaya ii fahansii qof ilaahay xadhiggiisa haystaa markasta wuxuu og yahay inay jirto cidaan dadiyoogan ahayn oo howlihiisa uu kaga gam'i karayo umuuraha uu fahmi la'yahay iyo kuwa uu garowsan kari la'yahay ee caqliyadiisa iyo garaadkiisa iyo garashadiisa ka baxsan inay jirto ciduu kaga gam'i karayo oo dabberi karta ayuu og yahay cidaan dadkan ahayn oo uu howlihiisa kaga gam'i karayo dabbir amri ciduu ka odhan karayo ayuu meelku og yahay laakiin ka aan ilaahay xidhiir fiican la lahayni ama aan ilaahay aaminsanayni dee cidu intaa idhaahdaana ma jirto walciyaadu bilaah ilaahay xidhiirla lahaanshiyihiisana cidiinagama xigto laakiin hadba midkeenna ilaahay cabsidiisu ay ku badan tahay ilaahay ka baqanaya ilaahay qiimihiisa garanaya ilaahay awooddiisa garanaya ilaahay xikmaddiisa garanaya ilaahay aqoon buuxdo u leh ayaynu rabbi ugu kala dhownahay ka dhalinyara ahaan inteenna badani waxaynu haysannaa in cibaadada dadaalka dhowrsoonaanta iyo alla ku-xidhnaanshiyaha laynaga leeyahay waxaynu haysannaa in wadaadiinta in shuyuukhda iyo dadyooga waaweyn oo keliya ay tahay inay ilaahay xidhiirka ugu wanaagsan la lahaadaan marka laynoo eego da-da aynu inagu ku jirno ee labaataneeyada sodomeeyaha insaankuna cumrigiisu uu xadidan yahay bani aadanku cumar xadidan buu leeyahay oo cumri xadidan buu ilaahay insaanka ku jaangooyey oo wakhti uu bilaabmuu leeyahay halka wakhti uu dhammaadana uu leeyahay qofku maraaxiil baa jirto uu maro sida marxaladda caruurnimada ama sabinimada marxaladda qaangaadhnimada ee shan iyo toban ilaa inta labaatan uu qofku ka yaryahay marxaladda shabaabnimada iyana jirta oo ah labaatan intuu qofku ka wen yahay ilaa maa intuu soddon ka yaryahay labaatanka iyo soddonka inta udhaxaysa marxaladda nudujkaa jirta marxaladda majuurnimada qaangaadhnimada maskaxeed bisaylka caqliyeed marxaladda afartan jirka waa marxaladda lagu tilmaamo marxaladda arbaciinaadka marxaladda nudujka inta badanna marxaladdu qofku ugu dhibta badan yahay marxaladda had iyo jeeraale go-aamisa qofku inuu hallaabo imaa inuu qofku toosnaado inuu qofku dhowrsoonaado ama inuu qofku lumo waa marxaladda dhallinyarnimada marxaladda xoogga marxaladda quruxda marxaladda dhaldhalaalka iyo marxaladda mooganaanta waayo wakhtigaa markuu qofku ku jiro waa wakhtiga uu ruuxu ugu wakhti lumiska badan yahay waa wakhtiga inta badan aynaan tabin inuu wakhti naga lumayo inaynu wax xun yeelayno waayo ma lihin dhaga aynu wax ku maqalno ma lihin dhaga aynu wax ku qaadanno keliya waxaynu marxaladdaa wax ka maqalnaa waa saaxiibadeen waxaa laga yaabaa eheladeenna inaynaan ixtiraamin xilligayo xaaladaa qofku marxaladaa iyo wakhtigaa markuu qofku ku jiro ruuxu kala garasho saxa ma laha ilaa iyo ruux ilaahay toosiyo uu ilaahay ku ilhaamiyo jidka wanaagsan mooyaane inta badanna waa marxaladda ay dhallinyartu lumaan waayo waxyaalo badan ba caadi inala ah timaha inaan qaawina wax caadiya inala tahay stil waxay ka mid tahay waxyaalaha aan aniga laftigaygula dagaalamayo wakhtiyadan aroosyadii baynu tegaynaa waxaweeye heesii baan dhegaysanaynaa macaasi fara badan baynu samaynaynaa wax badan baa wax caadiya inala ah marxaladan marxaladan waxaynu dareensannahay ama waxaynu aaminsannahay ama waxa maskaxdeennu ay ku fikiraysaa qaab ogaal la-aan ah inuu wakhti badan inoo haray dhallinyarta qaar markaad weydiisad ku tiraahdo war heedhe maxaad salaada u tukan weyday ama gabadh yahay maxaad salaada u tukan weyday ama maxaad ugu yaraan qur-aanka u akhrisan weyday ama maxaad gacantaada tusbaxa uga dhigtay oo dikriga iyo cibaadada ilaahay iyo tasbiixda iyo salliga nebiga maxaad afka ugu hayn weyday oo dikriga ilaahay aad u tuurtay wuxuu ka odhanayaa wallaahi waan xaji doonaa laakiin dee weli xoogay baa ii hadhay kolley waan xajayaa buu ku leeyahay qofku yaa inoo ballanqaado inaynu marxaladdaa gaari doonno afartameeyada toddobaatameeyada sideetameeyada marxaladaha ayaa inoo sheegay inaynu gaarhayno ma jirto cid inoogu ballanqaaday marxaladda inaynu gaari doonno marka haddii aanay jirin waxaynu hubno oo aynu odhanayno xilligaa iyo xilligaasaynu dhiman doonaa ama xilligaa iyo xilligaasay ballanteenu ku eeg tahay waxa keliya innaga shaqo inoo taallaa waa inaynu dadaalno waa inaynu nafteenna tacab gelinno waa inaynu nafteenna la dagaalanno oo dadaal iyo howl dheeriya aynu ku bixinno toosnaanta iyo dhowrsoonaantuna waa wax ilaahay xaggiisa ka yimaada laakiin innagu inaynu niyada wanaagsan la nimaadno inaynu ducaysanno inaynu nafteenna tacab gelinno oo sidii aynu u toosnaan lahayn falowgeed aynu qabanno ayaa hawl inoo taalla waxbana awooddeenna kuma jiraan oo ilaahay awooddiisa iyo xikmaddiisa ayay cidda uu doonaa ku toosnaataa toosnaanta hanuunka iyo hidaayaddaba ilaahay baa leh ilaahay baa cidda uu doono cidda uu jeclaado iyo ruuxa uu toosnida la doono ku ilhaamiyey inuu tooso ilaahayna markuu addoonkiisa uu doono inuu toosnaado cidna wax uga weydiin maayo cibaadadaa jacayl qalbigaaga loo gelinayaa ruuxdaada tusbaxa la jeclaysiinayaa iimaankaagaa doonistiisa ku siyaadaysaa saaxiibba khayrka jecel baa lagu raacinayaa oo lagula doonanayaa xijaabka iyo asturnaantu ilaahay kugu qurxinaya wiil haddaad tahayna masjidku ilaahay xadhiggiisa kugu adkaynaya qur-aanku rabbi kuu yasirayaa markaase akhrintiisa laguu fududaynayaa dad buu ilaahay heegan kuu gelinayaa ayaamahaad yaro leexata ku soo jiida taageeruhu baniaadan helana ilaahay ruuxa uu taageero ee uu awooddiisa iyo cadamadiisa ku baritaaro waa ugu qiimo badan ilaahay markaa waxaa wanaagsan inaynu wax fiican ka filanno oo ilaahaynu ka filanno wixii inagu adag ee aanu raallida ka ahayn inuu inoo fududeeyo inaynu iska dayno in ilaahay wax kastoo aanu jeclayn uu inanacsiiyo inaynu markasta ku dacaysanno in ilaahay waxaanu raallida ka ahayn ee aanu doonahaynin inaguna nafteenna ay jeceshahay inuu ilaahay nanacsiiyo wax walibana ilaahay ilhaamintiisa iyo dooristiisa iyo doonistiisa ayay ku xidhan tahay inagu isma hadeyn karayno si kasta haddaad u doonaysa inaad hanuunto si kasta haddaad u jeceshahay inaad wanaag yeesho waanu ilaahay kugu ilhaaminin ama ilaahay aanu kuu fududaynin waxba ma qaban kartid waxba ma yeeli kartid waxba ma samayn kartid haddaad salaadaha tukato maaha wax xoogii xeeladaad ku keentay waase wax ilaahay kugu ilhaamiyey waa nimco ilaahay ku waafajiyey ilaahay doonistiisa iyo dooristiisa ayay kuugu fududaatay haddaad salaad tukato haddaad xijaabka adkaysatay haddaad dad wanaagsanaad ku xidhan tahay haddaad tahay wiil dhallinyara ama inan dhallinyar ah oo masjidka xidhiir fiican laleh haddaad tahay ma aha waxaad adigu dooratay laakiin ilaahay baa kugu ilhaamiyey ilaahay baa kuu dooray inagu si kasta haddaynu isugu dayno inaynu ishadeyno isma hadeyn karayno maaha waxaynu dooran karayno maaha wax doonisteena ku imanaya nebi maxamedaa lagu lahaa calayhi salaatu wasalaame innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaaha yahdii man yashaa nebi maxamedow adigu cidda aad jeclaata ma hadeyn kartide laakiin ilaahay baa cidda uu doono hadeeya ilaahay baa cidda uu doorto iyo cidda uu jeclaado hanuuniya laakiin awoodda laguma siinin cid kastoo jeceshahay iyo cid kastoo doonaysid ma soo hadeen karaysid markaa toosnaanta iyo dhowrsoonaanta iyo akhlaaq helidda iyo wanaagga iyo cibaadadu inoo fududaata iyo ilaahay xidhilalahaanshiyahu maha wax innaga inaga go-e eh laakiin waa wax ilaahay aynuu daba fadhino waa waxay tahay inaynu ilaahay weydiisanno waa waxay tahay ilaahay inaynu ku barino inuu ina hanuuniyo inuu jidka toosan ina mariyo iyo inuu ina toosiyo waayo inagu ducaynu leenahay doon maynu leenahay laakiin ilaahay awooddiisay wax waliba ay ku hirgeli karayaan ilaahay bay wax waliba awooddiisa ku kala soconayaan oo ilaahay bay ku xidhan yihiin talada ugu dambaysan xalqadda nagaga tegaya waxa weeye weligaa haddii ilaahay wax ku yasiray oo khayr ku waafajiyey ama ay jirto wanaag ilaahay ku waafajiyey sida dhowrsoonaanta akhlaaqda sadaqada qur-aanka salaatuleylka dadka kale waxu ogolaanshiyaha nadiifnimada waxyaalaha ilaahay kugu dhoweynaya ruuxaaniyaadka ah haddii ilaahay ku waafajiyey qaybta doontaba ha ahaatee hadday jirto wanaag rabbi kugu sugay yeelmadiisa dadka fursadda aad heshay aanu ilaahay siinin ha ku taagsanin miidhiya waxaad ugu tegaysaa qof waxaan wanaagsanan yeelaya walciyaadu bilaah oo la caayayo oo la habaarayo oo wuxun laga sheegayo oo lasii fogeynayaad arkaysaa in wax laysu sheegaa waa wax caadiya laakiin cayda iyo canaanta iyo aflagaadada ma aha wax wanaagsan markastoy diinta kuu dhaadhacdo ama markastoo cibaadaadkaaga iyo alla ku xidhnaanshiyahaaga ay kor u kacaan markastood rabbi xidhiidh wanaagsan la yeelatana waa inay ka muuqato dhaqamadaada ka hor intaanay ka muuqanin xijaabkaaga iyo asturnaantaada iyo waxaweyaan hadalkaaga waa in akhlaaqiyaadkaaga iyo dhaqamadaada laga arko damuuraad diinta fahanto waa in agtaada raxmad iyo naxariis iyo kalgacayl laga heli karayo waa in lagugu ag xasiloonaan karayo waa in lagugu agdegi karayo dadkana markaad doonaysid ama markaydin doonaysaan inaydin wanaag ku saamaysaan qaylada iyo canaanta laguma saameyn karayo laakiin soft power baa lagu saameyn karayaa iyadoo awood la isticmaalayo haddana awoodda ay tahay mid xariira raxmad iyo kalgacayl iyo naxariis iyo layinnimo iyadoo dhaqankaaga ay ka muuqato weligiinna iska ilaaliya ilaahay aniga iyo idinkaba haynaga ilaaliya eh iska ilaaliya iyadoo marar idinka dhacda mooyaane inaydin qofku caydaan si uu yahay ama dhaqamaan wanaagsan inuu yeelo ama akhlaaqiyaadkiisa wax ku saabsan ama shakhsiyaddiisa inaad ku xadgudubto ama si ilaahay ka dhigay inaad ku caydo ama waxaanu ilaahay waafajin inaad ku sii yasto haddii ilaahay kugu ilhaamiyey inaad jid toosan qaado oo cifa iyo dhowrsoonaan rabbi kuugu deeqay dadka kale nimcadaada heshe helin ha la yaabin labada u ducee ha canaananin ha caayin ha aflagaadeynin ha yasin ha yaraysanin qaab liidata ha u eegin qofkaad la yaabto laakiin labada u ducee cid kastoodoo aragta inay luunsan tahay ama adoo aragto inaanay waxba garanahaynin ama adoo aragto in jidka ay hayaan aanu wanaagsanayn u ducee dadka waa loo duceeyaa inuu ilaahay wanaag uu ku soo laabto tusaa loogu duceeyaa garashada waxa uu xadkiisa weydaartay u ilaahay ugu xadgudbay inuu garowsadaa loogu duceeyaa laakiin weligiin iska ilaaliya in dadka kale waxa ay yeelaanee xun aydinku caydaan weliba meelo bablika siyaabo badanoo dadka wanaag loogu sameeyo oo ilaahay lagu jeclaysiiyaa jirta oo canaanta iyo cayda iyo yaraysiga ka duwan ugu ducee ilaahay waxaadi garadsiisay anaad addoonkaagaa garadsiinin garadsii anigana ii barakeeda ay siiyey laannu innaga doonisteenna iyo doorashadeenna waxba kuma dhacaan laakiin waxay wax ku dhacaan ilaahay dooristiisa iyo doonistiisa tafsiirka markan bilaabayey waxaan ka bilaabay suuratulbaqra inkastoon weli dhex ahay isla suuratulbaqara casharadeeda aan dhigto ooaan weli ku dhex jiro xikmadda iyo casharada suuratulbaqara dhex ah haddana bidaayadda iyo bilowga suuratulbaqara wax badan baan ka bartay waxyaalahan ka bartayna waxaa ka mid a ee xalqadeennan quseeya markii nebi aadam iyo hooyadan xaawo jannada lagu yidhi dega oo wax kastoo dhex yaalla cuna hagar la-aan laakiin geedkaasuun haw dhawaanina shaydaan baa ku dafciyey dagaal buu kula galay siday jannada uga bixi lahaayeen waanu kaga guulaystay oo wixii laga xadeeyey buu shaydaankii dhan kasta intuu kaga yimid siduu xadkaa weydaarin lahaa buu falowgeed qabtay waanay ka soo baxeen wa qulnaa yaa aadamu uskun anta wa sawjuka aljanna wa kulaa minhaa raqadan xaydu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi shajarata fatakuunaa min addaalimiin faazallahuma ashaydaanu canha faahrajahumaa mima kaanaa fiihi waqulna hbiduu bacdukum libacdin cadow walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin waxaa lagu yidhi aadamow jannada dega calayhi salaam adiga iyo oridaaduba hagar la-aanna halkaad doontaan wax ka cuna geedkaana haw dhawaanina haddii kale kuwa xadgudbay baydunka mid noqon doontaane fatakuuna min addaalimiin shaydaan baase jannadii ka fogeeyey nimcadii ay ku jireenna wuu ka saaray waxaanan ku nidhi ka wada dega idinkoo cadow isku ah dhulkuna wuxuu idiin noqon doonaa meel aydinku noolaataan ilaa muddana aydinku raaxaysataan muddadaasi waxa weeye cumrigii xadidnaa ee aan xagga hore xalqadda kaga soo hadlay sabinimo ka soo bilow sannada muraahaqada ku xigsii shabaabnimadii kadibna marxaladdii nudujka iyo majuurnimada ilaa marxaladda gabowga iyo da'da marka aayadda waxyaalahan ka bartay waxaa ka mid a insaanku si kastuu u yahay qof wanaagsan iyo si kastuu ugu dadaalayo inuu u noqdo qof toosan si kastuu isu ilaalinayo si kastuu isu dhowrayo shaydaan iyo insaan shaydaan ku lamaan yahay baa cadow ku noqda oo la daba dhigaa nin shaydaan la yidhaahdo ay shaqadiisu tahay ay shaqadiisu tahay inuu dadka lumiyo ay shaqadiisu tahay inuu dadka hallaabiyo baa la daba dhigaa marka waa inaynu ka feejignaano hagardaamooyinkiisa iyo luminta uu inala doonayo iyo waxa ay shaqadiisu tahay ee innagana ina hallaabin karaya ama ina lumin karaya xalqadda qaybteeda hore ama qaybaheeda dhexe waxaan iyana kaga soo hadlay toosnaanta iyo hidaayada ama hanuunka inuu ilaahay qofka ku ilhaamiyo ama qofka waafajiyo ama qofka uu fududeeyo isla suuratulbaqara nebi aadam calayhi salaam kolkii wixii looga digayay uu yeelay ee uu shaydaankii nimcadii ay ku jireen uu ka soo saaray rabbi wuxuu ku ilhaamiyey nebi aadam calayhi salaame weedho towbadkeen qaladkiisa inuu ilaaha qaaliga ah ee abuuray u qirto buu ilaahay waafajiyey fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayhi innahu huwa atawaabu araxiim rabbi wuxuu ku ilhaamiyey nebi aadam weedho towbadkeen waanu ka aqbalay waayo ilaahay waa towbad aqbal badane naxariis badan innahu huwa atawaabu araxiim taasina waxay iisii caddaysay in ilaahay waafajin la-aantiisa aanay waxba suuragal ahayn rabbigayna leh baa maamulanaya gudaheenna waana sababta ay tahay inaynu xadhiggiisa ku mitidno oo cibaadaadka iyo ducooyinka aynu dabarka dhiganno si aynu u toosnaano marka ilaahay doonistiisa iyo dooristiisa oo aynu raalli ku noqonno rabbina uu raalli ku yahay baan ilaahay noo weydiinayaa ee aniga idinka intaaynu jecelnahay iyo inta ina jecel dhammaanteenba hayna waafajiyo xalaqadanina intaasay noogu dhan tahay ma ihi sheekhad culumta diinigaana waa layga cilmi badan yahay waa layga khibrad badan yahay waa laygaga xariifsan yahay waa laygaga horeeyaa ilaahay baana leh cilmiga aqoonta dhammaystirnaanta garashada toosan iyo khibrad oo idil rabbi bay u sugnaatay wixii ogaal la-aan iga dhacay ee hadala ee aanu ilaahay raalli ka noqon ilaahay ha iga dhaafo wixii xikmad ah ee afkayga ka yeedhana ilaahay baa iska leh oo igu ilhaamiyey odhashadooda haddaad halkana la soo gaadhay aad baad u mahadsan tahay nabadee